assalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatuh maktabadda islaamiga ah ee maanta waxay idiin soo gudbinaysaa darsigii siddeed iyo labaatanaad ee kitaabka رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فهذا هو الشريط الثامن والعشرون من أشرطة كتاب بلوغ المرام للحافظ ابن حجر العسقلاني رحمه الله تعالى ويبدأ هذا الشريط من الحديث آه، رقم 641 قال رحمه الله تعالى عن حفصة أم المؤمنين رضي الله تعالى عنها أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال من لم يبيت الصيام قبل الفجر فلا صيام له qofka aan barinin soonka aan barinin yani niyadiisa aan la imaanin fajarka hortii soom ma leh rawaahu الخمسة وmaal التirmidي والنaساءiي إilى تrjiixi wqfihi yani wqfi calى xafsa radي allahu taعalى canha وصxaxahu marfuuعa ibn khuزaymata وبn xibaan ibnu khuseyma iyo ibnu xibbaan waxay saxiix yeeleen isagoo marfuuc ah waa muxuuaha waana sidaas ay sheegeen ibnu khuseyme iyo ibnu xibbaan oo xadiidku saxiix weeyaan oo waxaa saxiix yeele oo kale asheikh alalbani fi saxiix jaamic sagiir walwa alhaliil waxaa kale oo weliba jira inay daar qudni iyo iyo bayhaqi inay caaishana iyagana ka wariyeen oo marka kaasina isaguna saxiix u yahay walidaara qudniy laa saama laa siyaama liman lam yafridhu min alleyl soom ma leh qofka aan habeennimadii waajibinin yani aan habeennimadii xidhanin ee aan goosanino isna waa saxiix saxaxahu fi saxiixi sunan ibni maaja wa riwaaya alhaliil labada xadiidba markaas labadan riwaayaba saxiix weeyaan riwaayad caaisha iyaduna nafteeduna saxiix weeyaan marka waxaa weeyaan waa in habeennimadii lasii niyoodo niyadaa habeennimadii lasii niyoonayaana sidaa hadda ka hor baa kaga hadalay xaggii salaada markaan ku jirray ma aha mid afka laga aqriyayo nawtu sooma qadin iyo waxaas la dhahayo waa inuu qofku niyada gashada inuu berri soomayo berri inuu soomayo un inuu habeenkaasoo dhanna niyada inuu xusuusnaada ma ahee hadduu intuu fiidkii hore niyoodo uu seexdo oo khalaas uu muxuu ahaye niyadii waa inu jirtaa niyadii waa u jirtaa soomku marka wuxuu kaga duwan yahay cibaadooyinka kale niyadiisu isagu waqtigii way ka sii horaynaysaa way ka sii horaynaysaa isagu oon weli waqtigii la gaadhin aan xataa sooba dhoweyn ayaa isaga niyadiisii lala imaanayaa cibaadooyinka kalese kolka la dhex gelayo kolkaasaa lala yimaadaa lala dhexgelayaa lala yimaadaa ee sida salaada oo kale marka kolka allahu akbar laleeyahay baa lala imaanaya xajkii waa sida oo kale kolka la talbiyaysana so marka almuhimu waxaa weeyaan cibaadooyinka kale niyada iyo ficilkaada oo dhexgalka cibaadada la dhexgelayaabaa mutaqaarinayn ah kanse way kala horeeyaan tabyiidkaa la sheegayaayo waa kee waa sideebuu u dhacayaa ma habeen walbaba gaarkiisa in loo niyoodaa mise bisha oo dhan baa laisku niyoon karaa arrintaasu marka waxaa weeyaan xadiidku waxba muuna faahfaahinin habeennimuu sheegay arrintaasna waa arrin ay wajahaatu nadarkii a'immada isku khilaafeen jumhuurtu iyagu waxay u arkayaan maalin waliba inay cibaado gaarkeeda u taagan ay tahay oo maalin walbaba habeenkeedii loo niyoonayo alimaamu maalik radia allahu tacala canhu isagu wuxuu arkaayey soomu ramadaan bisha soomkeeda oo wada jira inuu hal cibaado isku yahay oo halka habeen ugu horreeya haddii la niyoodo inuu qofku bishantada u soomo ay ugu filan tahay marka sida salaada oo kale salaada ragcadaheedii midba cibaado gaarkeeda u taagan ma ahee waa hal salaadoo isku xidhan oo ajzaa ka kooban weeye kaasoo kale marka saasoo kale uu isaguna u arkaayey kolleyba ixtiyaadku wuxuu ku jiraa inuu habeen walbaba gaarkiisa u niyoodo soomka la sheegayaa ee habeennimadii lasoolasii niyoonayaase waxaa waxaa weeye haddii kale aan ansaxaynin soomka faradka ah weeyaan amaa soomka sunnaha ah isaga waxaa inoo iman doona daliilkiisa sheegi doona in sha allah inuu qofku maalinimadii niyoon karo isagoo aan weli aan wax cunin laakiin وعn caiشhaةa رadي الlahu taعalى عanهa qaalat dakla عalayna النabiyu slى الlه عlay slm nabigaan noo soo galay data ywmi maalin faqaala hal cindakum shay wax ma haysaan yani wax cuntaa qulnaa laa mayaan nidhi qaal faإnii idan saa'im marka anigu waa soomayaa kolkaasuu niyo maalinimuu soo galay guriga markaasna maalinnimadii buu niyooday ثuma أtaanaa yوma آakar maalin kaloo haddana noo yimid faqulnaa isagoo sooman oonay oweyn faqulnaa uhdiya lanaa xaysun xays baa naloo soo hadiyeeyey xayskuna wuxuu ahaa nooc xalwo oo kale ahoo timir iyo subag iyo aqid iyo muxuu ahay waxyaalo sidaas ah oo laysku rifaaqay ah ayuu ahaa qaala markaasu ariiniihi soo tus yani ikeen faqad asbaxtu saa'imaa waxaan waa badhisay anigoo sooman eh faakala markaasuu cunay rawaahu muslim xadiidku marka wuxuu tusinayaa laba arrimoodoo waaweyn labada arrimood midda hore waxaa weeye soomka sunnaha ah soomka sunnihii inuu ku asaxayo niyo oo maalinnimadii ah inuu ku asaxayo midka kalena waxaa weeye soomka sunnaha ahi inaanu shuruuca gadagelidda uu gaday qofku aanu ku waajibaynin eh uu hadduu doono marka uu qofku uu furi karo isagoo maalinnimadii isagoo habeennimadii xidhay inuu maalintii jebin karo rawaahu muslim waxaa kaloo xadiidku uu tusinayaa qofka muxuu ahaayey soomaalida ka ay ku magacaawdo soondameeraad oo kale inuu qofku iska ilaaliyo isaga oon waxna cunaynin oon maalintaa gaajaysan cibaadana aan niyoonin baa qof laga yaaba inuu maalintii oo dhan cuntala-aan ku joogo marka qofka sidaas oo kale ah ee is arkay maanta inayna u soo muuqanin si uu cunto ku helayo ayna u muuqanin waxa u fiican marka inuu iska niyoodo si uu maalintaas muxuu ahay cibaada igu noqoto oo hadduu cunto adduunyo waayey tii aakhira usii kaydsado w can sahl bni sacdi radi allahu tacala canhuma ana rasuula اllahi sal lla alay slm qaala laa yazaalu اnnaasu bikhayrin ma cajalu lfitra muttafaqun calayh dadku wanaag iyo khayr kama zuulayaanoo waa wanaagsan yihiin oo diintoodii bay ku camalfalayaan inta ay afurka dedejiyaanbaba afurka intay dedejiyaan oo ayna xiddigaha soo bixeen iyo xaadu ha qarsoontay iyo mugdiga ha yimaada iyo ayna waxyaalaha isku shuqlinin ee mar alla markay qoraxda qursidoodu ka libdhaba ay iska afurayaan dadkii waa wanaagsan yihiin marka mafhuumkiisu waxaa weeye dadkii inay xumaadeen oo diintoodii xaggoodii ku dhaqankoodii iyo ayuu jilicsanaaday haddii ay afurka dib u dhigaan muttafaqun calayhi walitirmidiyi min xadiidi abi hurayrata radia allahu tacala canhu can nabiy sal l slam qaal qaala allahu caza wajal allah wuxuu yidhi axabu cibaadii ilaya acjaluhum fitraa addoommahayga kuwaan ugu jeclahay waa kuwooda ugu degdeg badan ee xagga afurka kuwaasaan ugu jeclahay xadiidkan kadu daciif weeyaan oo dacafahu fii daciifi abi daciifi tirmidiy wa daciif aljaamici sagiir wamishkaati almasaabiix wa takhriij riyaad الsaalixiin inhaasba marka waa ku daciifiya sheikh اlalbani xafidahu اllahu tacaala marka xadiidkan kada isagu daciif weeye kii horaasa saxiixa وعن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تسحروا فإن في السحور بركة سحوurta سحوurtu barakay leedahay eh متفق عليه marka kanuna waxaa weeyaan سحوurtu inay cibaado tahay oo la is-amray ayuu tusinaya wuu amray nebigu sal اه علي sسم nabiga amarkiisana waxaa asal u ah wujuubba oo asal ah wax wujuubkaa ka duwa haddaan la helinna suxuurashadu waxay noqonaysaa waajib bay noqonaysaa marka inuu dhergay iyo waxba ma aha daruuri ma aha qof baa laga yaabaa inuu yidhaaho anugu ma gaajaysna iga daa idinku iska waxaas uu yidhaaha laakiin aanu garanaynin inuu khayr ka tegey khayr wanaagsan oo nabigu sal sl uu faray inuu ka tegay aan isgaranaynin marka walow hal marbaba ha darsado walow koob biyaa ha cabo walow waxoogaa baraxa walow koob shaah ha noqotee waqtiga isaga waa inuu wuxuun afka dhaqdhaqaajiyo hadduu heli karo haddii kalena marka biyo iyo wuxuun uu ka bado barakada bay marka leedahay oo nebigu sal ly slam alghidaa almubaarak buu ku magacaabi jiray alayh salatu alghida almubaarak yuu ku magacaabi jiray barakadeedana marka waxaa ka mid ah itibaacu rasuuli sala allahu aleyh waali wasalam iyo imtihaalu amrihi iyo mukhaalafatu ahli اlkitaab ahlukitaabka mukhaalafada iyagu ma suxuurtaan marka in la khilaafana waa shay muhim ah weeyaan wa can salmaan bni caamirin الdabiyi radia allahu tacaala canhu can الnabiy sal ly slam qaal idaa aftara axadukum falyufطir calaa tamrin midkiin marka uu afuraayo ha ku afuro timir fain lam yajid maaan fain lam yajid falyufطir calaa tamr haddii aanu helaynin timir aanu helayninna ha ku afuro calaa maain biyo ha ku afuro fainahu طahuur biyuhu waa ku wax طahiro weeyaane biyaha ku afuro rawaahu الhamسة وصaxaxahu ibnu khusayma wabnu xibbaan wاlxaakim xadiidkan kada waxa weeyaan am xadiidkan kada sheekh األbani xafidahu اllahu taعaalى markii hore wuu صaxiix yeelay صaxiix اjaamiع صغيir buu ku daray goortii dambena wuu daciifiyey oo markaasaa ضaciif اjaamiع صغيir loo xawilay marka labadaba waa ku qoraya mishkaat اmasaabixna isaguna sida oo kale weeyaanoo waa ku sheegay marka xadiidkankadu qayb kalena wuu lahaayo qaybtaa kale oo yaa iyadu saxiixo qaybtaasu waxay tahay inuu laba xadiid buu isku qabtay salmaan radia allahu tacaala canhu oo waxay ahayd asadaqatu cala almiskiini sadaqat wacalaa diraximi hintaani sadaqat wasila intaasoo iyadu saxiixah iyo inta kaleo marka daciifu ka dhigay labadaasuu marka isku daray markaas waxa weeyaan xadiidkan kada waa uu daciifiye sheekh اlalbani xafidahu اllahu tacaala laakiin waxaase jira xadiid kale oo saxiix uu ka dhigay oo xadiidkaas la macnaa waxba aan ku khilaafsanayn xadiidkaasuna xadiidkaasuna wuxuu yahay waa sidantada soo socota man wajada tamran falyuftir calayhi waman laa falyuftir bilmaa faina almaaa tahuur waxaa weriya nasaa-i iyo tirmidi iyo xaakim can anas iyo ibnu khusayma iyo aطabaraani fi sagiir wاlbayhaqi can salmaan ibni caamir adabiga kadaada soo soceen aan sheegnay weeyaan saasna marka wuxuu ku sheegay saxiix aljaamic sagiir iyo alirwa iyo saxiix tarkiib watarhiib intaasuu ku sheegay marka xadiidkan kada sheekh اlalbani xafidahu اllahu tacaala axaadiidtu ra'yigiisa isku khilkhilaafay ayuu ka mid yahay hadduu lafdigan kadu marka uu daciif u noqdo lafdigaa kale gaar ahaan midkaas oo muxuu ahaayey anaskiisa ayaa isagu marka saxiix ah weliba ficli nebiy sala allahu alay wasalam isaguna waa sida oo nebiga sala allahu aleyh waali wasalam ficilkiisii inuu ku afuri jiray rutab haddii uu rutab waayana uu ku afuri jiray tamr hadduu tamri waayana biyo ka kaban jiray taasuna iyaduna saxiix weeyaan kolliba xadiidka macnihiisu matnigiisu saxiix weeyaan hadday riwaayadaas iyadii daciif ay noqoto riwaayaadkaa kaluu ku sugnaanaya marka muxuu ahaayey kolka la afurayo waa in sidaas la raaco haddii timir la heli karo timir lagu afuro dalalka aan timir aan lahayn sida soomaaliya oo kale iyo kolka qaarkood ay kaba go-daan la helaynin iyo marka kolkaas biyo waa in lagu afuro biyahaas kolka ama ha ahaadeen biyo casiir aho la macaaniyo sokor iyo muxuu ahay bambeelmi iyo wax lagu daray ama kuwa iska saadajaba ha ahaadeene waa in lagu afuro ayb ya وعan abi hurayrata radي allahu taعaalى canhu qaal qaala nahaa rasuulu اllahi salى اllahu عalيه waslm can اlwisaal rasuulka alle wuxuu reebay wisaalkuu reebay wisaalkuna waxaa weeye soomka oo laysku bixiyo maalintii hore sidii loo soo maraa oo qofka afkiisii qabo biyana aan ka bannin maalinta dambana uu ku daba xidho faqaala rajulu min almuslimiin nin muslimiinta ka mida baa wuxuu yidhi fainaka tuwaasilu yaa rasuul allah adigu waa isku xidhiidsaa qaala waayukum mili kiineebaa ani ila mida inii abiitu yuطcimunii rabbii wayasqiini anigu waxaan baryaa aniga oo rabbi cunto u isiinayo oo sharaab u isiinayo o waraabinayo ila mid ma ahidin faamaa abow an yantahuu can ilwisaal markay diideen inay ka reebaalkii yuwaasala bihim yowman uma yowman wuu la xidhiidhiyey maalin haddana maalin kale saddex maalmood markuu isugu bixiyey uma ra'w ilhilaal markaasay bishii arkeen faqaala markaasuu yihi low ta'ahara alhilaalu lazidtukum hadduu bishu muxuu ahayey ay dib u dhici lahayd waan idinku wadi lahaa kaalmunaakelilahum ku ciqaabaya sidii yani hadalkiisu wuxuu ekaa inuu ciqaab arrintaa uga dhigayay oo ku canaananayay xiina abow an yantahuu marka ay diideen inay ka reebtoomaan muttafaqun calayhi marka saxaabada ridwaan ullaahi calayhim iyaguna marka waxay unu qaateen nebigu sal ly slm kolba hadduu isagiiba uu soomayo oo uu saarinayo oo iyagana la amray inay isaga ku daydaan laba arrimood baa isagala soo gudboonaatay amar diiddo nebiga sala allahu alay slam amarkiisii oo wax mucaarida ayna u arkayn inay diidaan iyaga mayna ka ahayn marka inay waane iyo nebiga sala allahu aleyh waali wasalam naxariis iyagu u naxariisanay u turayo un ay ka ahayde amar go-an ayna ahayn sidaasay u qaateen ridwaan ullahi tacaala calayhim waxay nebiga sala allahu aleyh waali wasalam amarkiisu ay u arkaayaan inaanu wax ka soo horjeeda aanu jirin ma ayna ma ayna diideen marka nebigu sala allahu alayh waali wasalam nahyiga awsaalkan kada uu nahiyey ma nahyu taxriim baa mise waa nahyu tanziih nahyu taxriim inuu yahay buu u eg yahay marka xidhiidintantada u xidhiiriya u oggolaaday saddexdantada maalmood ay isku xidhiiriyaanna ciqaab buu ahaa marka ciqaab uga dhigaya tacjiiz tabartooda ayuu tusinayey hadalkan uu leeyahay nebigu sala allau alay waslam anigu waxaan baryaa anigoo rabbiga cunto isiinayo oo cabbitaan iyo u siinayo iyo muxuu uga jeedaa ma wuxuu uga jeedaa cunto xaqiiqiya uu cuni jiray oo loo keeni jiray xag alle looga keeni jiray baa jirta iyo sharaab xag alle looga keeni jiray mise quwatu taacimi shaarib buu ka wadaa jumhuuru alculamaa waxay leeyihiin quwatu taacimi shaarib buu ka wadaayo sida alimaamu nawowi radi allahu tacala anhu iyo keyrkuba ay ku fasireen ma aha cunto xaqiiqiga loo keeni jiray ma ay jirto haddii cunto xaqiiqiga loo keeni jiray de muwaasilba ma aanu ahaadeen oo nin wax cunay buu ahaa ayuu ahaan lahay ma una yidhaaheen anigu ilamid ma iidin kolka innaka tuwaasil ay yidhaaheen wuxuu dhihi lahaa inanii laa uwaasil liannanii aakulu wa ashrab marka weliba waxaa kaloo jirta nebigu sal ly sl inuu gaajoon jiray oo oomi jiray oo kululaan jiray waa jirtaayo marka dhankaas inuu basharka oo kale ka mid ahaa saasay marka u qaateen waxaase jirta iyadu hal mar ugu yaraan hal mar baa la og yahay xadiid saxiix ah ee ku sugnaaday in nebigu sala allau alay waslam cunta samada looga keenay oo nebiga sal ly slam baa la weydiiye oo markaas cunto weligaa samada ma lagaa keenay oo markaasuu yidhi haayo waa la ii keena miskhana ayaa la iigu keenay xadiidkaana waxaa wariyey axmed yaa wariyey iyo الdarimi وأbu yaعlى واlbazaar عan salmة bn nufayl الsakuni waxaana xadiidkaa صaxiix yeelay الsheikh muqbil الwaadiعi xafidah الlahu taعalى fi الصaxiiح الmusند marka markaas iyadu way dhacday laakiin had iyo goor baa loo keeni jiro kolku sooman yahay iyo gaar ahaan iyo ma dhihi karayno laakiin karaamooyinka alle uu ku karaameeyey waa ay ka mid tahay in طacaam xag alle looga keenay wa canhu radi allahu tacala canhu qala qala rasul lah sl ه lay slam man lam yadac qowla الzuuri wاlcamala bihi wاljahla falaysa lilahi xaajaة fi an yadaca طacaamahu washaraabaه man lam yadac qofkaan ka tegin qowla zuuri hadalka beenta ah wاlcamala bihi iyo hadalkaa beentaah ku camalfalkiisa markhaati beenaa haddii loo furo inuu ku camalfalo oo muqtadihiisa uu qaato wixii loogu xukumay qofkaan iska daynin waaljahla iyo adabdarada adabdarada iyo ciyaal suuqnimada ayaa jahliga laga wadaa waa did alxilmi jahligankadu jahligii did alcilmi aha maaha falaysa lilaahi xaajatun alla dan kama leh fi an yadaca inuu ka tago طacaamahu wa sharaabahu cuntadii iyo cabitaankiisa inuu iska daayo alla wax danuhu ka leeyahay ma uu jiro inuu dadku inuu gaajoodo oo oomo alla ula jeedadiisu ma aha wuxuu rabaayo ma aha ee waxa weeyaan taqwo alluu rabaayo dadku inay taqwo la yimaadaan buu rabaa taqwadiina waxaa weeye wix alla xaaraamay oo dhan inay ka tagaan marka inay hal shay uun intay qabsadaan halkaasun ku qallalaanoo muxuu ahaye afka isqallajiyaan laakiin wixii kaloo xaaraama inay ka tegaynin taqwadii ma aha taqwadu marka qalbiga weeyaan kor hadday taqwadii qalbiga ku degtana xubnihii waa hagaagayaan marka carabkoodii iyo waa hagaagi lahaa hadday taqwadii qalbigooda ku jirto taasuu nebigu sal ly slm ku hadidayaa mooyaane iyadoo cuntadii iyo sharaabka oo dar alle la isaga daayo taqwo way tahay oo haddii muxuu ahayey waxyaalihii mukamilaadka ay kale ay la jiraan taasu marka waxa weeyaan waxay la mid tahay midii alla subxaanahu wa tacala uu dhihi jiray laysa albira an tuwalluu wujuhakum qabla almashriq walmaqrib yani biri way tahay birigu keliya intaasun ma aha yuu ka dhigan yahay marka inuu cuntadii cabidiisuun iska daayo oo xaaraamtii kale haddana uu dhexba talaqsado alla wax uu ku falayaayo ma jiro rawaahu aلtirmidiyu abu dawuud wlafdu lahu yani lafdu liabi dawuud waxaa taas iyadana la mida tii alla subxaana wa tacaala udxiyada uu ka dhihi jiray lan yanaala allaha luxumuha walaa dimaa'uha walakin yanaalahu taqwa minkum marka taqwadii haddii la waayo ficilkii oo mujarad ihi qiimo yeelan maayo wa can caaishaةa radi allahu tacala canha qaalat kana rasul lah sal lay slam yuqabilu wahuwa saa'imu wayubaashiru wahuwa saa'im walakinahu kana amlakakum liirbih mutafaqu caleyh walafdu limuslim wazada fi riwaaya fii ramadaan rasuulka alla sal ly slm waa dhunkan jiray haweenkiisa oo waa taataaban jiray isaga oo sooman oo weliba ra-ad dambana ay leedahay oo ramadaanna ay tahay laakiin wuxuu ahaa kii idinka adayg badan oo idinka xaslasho badan xubinkiisa oo yacni macnahu waxaa weeyaan isagu waa iscelin karayay oo kolkuu haweenkiisa uu uu dhundhunkado ee la mubaasharoodo ee marka uu himiloodo inaanu wixii weynaa aanu ku dhicin oo galma aanu ka dhicin waa ishanan karaayey marka idinkuuse markaysiis oo kale ma ihdin weeyaan muttafaqun calayh umu lmu'miniin radia allahu tacaala canha marka sidaa ay leedahay walakinahu kana amlakakum liirbihi ama ay leedahay riwaaya kale siday leedahay waayukum yamliku nafsahu kamaa kana rasul lah sal ly slam yamliku nafsah waxay uga jeedaa inay uga digto dadka inay ku daydaan miyay uga jeedaayo sidiis oo kale idinku ma yeeli kartaan oo isma xelin kartaan miyay ka wadaa mise muxuu ahayey waxay macno kale ka wadaa waa inay mujaradu ahanaa calaa rasuuli illahi sala allahu alayh waali wasalam rasuulka alle ammaanay ammaanaysa inay ka wadaya u eg tahay oo waxay u fitiyoon jirtay muxuu ahayey dadka inay maalintii iyaga oo sooman inay xaaskooda iyo dhunkadaan sida wiilka walaalkeed u dhalay iyo muxuu ahay ugu fidyootay oo kale kaas weeyaan marka waxaa weeyaan macnuhu waxaa weeyaan marka qofku maalinta uu sooman yahay haweenaydiisii iyadoo iyaduna sooman waa la ciyaari karaayo waa taataaban karaayo waa ku istimtaaci karaayo muxuu ahay soomkiisiina waxba uuma dhimaayo laakiin waa inuu arrinta kale ee weyn uu iska ilaaliyo hadduu kolkaa himiloodo oo marka waxyaalahaas iyo himiloodka oo himiloodo iyo raaraacaysiga haweenaysa ku waxba uma dhimayo soomkiisii marka inay mushkilada kale ee weyne inay dhacdo taasaa marka iyadu daran nin odayihi iyo nin dhallinyaro ihina waxba waxba kuma kala duwan arrintantada waa inuu qofku iscelin kara unbaa la rabaa wa can ibni cabaasin radi allahu tacaala canhuma qofka marka isagoo aan iscelin karin naftiisa isaga baqaaya isagaa isgaranaye waa inuu arrintaa ka fogaado sidii curwat ibnu zubayr radi allahu tacaala canhu canhuma ayaa wuxuu dhihi jiray ma ra'aytu qublata asaa'imi tadcuu ilaa khayr وعn بن عabاس رضي الله تعالى عنهma أن النبي صلى اه عليه وسلم احتجم وهو صائم محرم واحتجم وهو صائم احتجم وهو محرم واحتجم وهو صائم رwاه البخاري رasuulka alله صلى الله عليه وسلم waa istoobay isagoo محrimana waa istoobay isagoo soomana waa istoobay marka toobinku soomka waxba uma dhimaayo toobinkana waxaa lamida dhiig qaadida iyo kuwaasaa lamida xadiidka soo socday afطar alxaajimu walmaxjuumu dhahayana waan arki doonnaa inuu saxiix yahay laakiin uu yahay muxuuha mansuuq uu yahay marka waxaa jirta kolalka qaarkood qofkiio sooman inuu u baahdo dhiig in laga qaado oo qof kale oo bastiisa hoo dhiig in lagu shubo u baahan iyo in looga qaado kolkaas dhiiggaas kamiyadaa laga qaaday waa kamiya ka badan intii xijaamada kusoo bixi jirtay kolkaas markaa hadduu tabar yaraynayo oo muxuu ahaayey haddii uunu isla markaasba aanu wax cunin oo maalinta uu soo soomanaado inay caafimaadkiisa wuxu dhinma laga baqaayo xukmu xukmulmariid buu noqonayaa waa iska afurayaayo qofka walaalkiisa hee muslimka ee uu badbaadinayo daraaddiisa way isaga afuri karaa sidai haweenka murdicada iyo xawaamisha iyo kama liita kuwaasoo kale xaalkiisu muxuuha qof dhiiggii laga qaaday hal litir iyo muxaabah ku dhodhow ama ka badan laga qaaday oo sooman kolkaas inuu caafimaadkiisii dhiiguna uu yahay waxyaalaha casabulxayaadka uu yahay oo nolosha muxua isaga daraaddi ayna suuro gelaynin waxa weeyaan dhacaankii dhiigga ka dhashay ee caanihii iyo haweenkii iyo bixinayay iyabaa loo ogolaaday inay afuraan marka dhiigga naftiisa qofkii shubay oo daruura ay u geysay oo qof muslima naftiisa ku badbaadinaya waa iska afuri karaayo marka dhiiggaana waa u shubi karaa qofka walaalkiisa rawaahu albukhaariy وعn شداد بن أوس رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أtىa عlى رجل بالبقيع wuxuu soo maray nin oo بقيع joogo oo وhuوa يxتaجiم في رمضان isna uu istoobayo رمضان dhexdiisa faqاala markaasu wuxu أkhطر الxاaجiم والمحجuم way afureen ka wax toobaya iyo kala toobayaaba رwاه الخمسة ilى التrmdي وصححahu أحمد وبن خزيمة والحاakم waana sida u sheega xadiiku waa صحيiح bal mutawaatir mutawaatirba weeye xadiidkan kadu mutawaatirkuna saxiix caadiga ah wuu ka sii sarreeyaa marka xadiidku waa saxiix ka tooba iyo ka istoobayaaba wax toobaiyo kala toobayba waa afureen ayib marka siduu yahay marka macnihiisu inuu nabigu istoobay isagoo soomanna waan soo maray xadiidkan anas xadiidka anas ayaa inoo caddayn doona soo socda wacan anasi radi allahu tacaala canhu qaal awala maa kurihat alxijaamatu lisaa'im markii ugu horraysay ee loo necbaystay qofka sooman toobinka waxay ahayd ana jacfar bna abi aalib radi allahu tacaala canhu jacfar اطayaar duljanaxayn radi allahu tacaala canhu shahiidu ywmi mu'ta wuxuu ah ixtajama wuu istoobay wahuwa saa'imun isagoo sooman famara bihi nabiyu sal ly slm nabigaa soo maray faqaala aftara haadaani labadani waa afureen labadani waa afureen uma rakhasa nabiyu sala allahu alayh waali wasalam bacdu fi lxijaamati lisaa'im waa u rakhiisiyey nebigu sala allahu alayhi waalihi wasalam markaa dabadib qofka soomanu inuu istoobo u ruqsadeeyey wa kaana anasu radia allahu tacaala canhu yaxtajimu wahuwa saa'im isagoo sooman buu istoobi jiray anas radia allahu tacaala canhu wa ardaah rawaahu daara qutniyu wa qawaahu waana xoojiyo waana sida uu sheega xadiidku qawi weeyaano wuxuu yidhi daara qutni rijaaluhu hiqaatu laa aclamu lahu cilla waxaa sidaasna ku waafaqay muxuu ahaay albayhaqi baa sida ku waafaqay alalbani isaguna oo kusii waafaqo wuxuu yidhi wa huwa kamaa qaala waa sida ay yidhaaheen weeyaan rijaaluhu kulluhum min rijaali albukhaariy kulligood sidaasoo kale ay wada yihiin saana waxaa sheegay ibnu xajar baa isna sheegay wandur qowla alxaafid muxuuh irwa alhaliil ba arrintaas marka uu ku sheegay ayb waxa weeyaan marka xadiidku saxiix weeyaan oo waa mansuuq aftara alxaajimu walmaxjuum tii ka horraysayu saxiix weeyaan laakiin waa mansuuq wacan caaishata radi allahu tacala canha ana nebiga sal sl iftaxala fii ramadaan ramadaan buu nebigu sal l slm dhakuushay wa huwa saa'imun isagoo sooman rawaahu ibnu maaja biisnaadin daciif wa qaala tirmidiyu laa yasixu minhu shay wax ka asaxayaa ma jiro saasuu tirmidina yidhi laakiin sheekh alalbani waa saxiix yeelay oo fii saxiixi ibni maaja ayuu ku saxiix yeelay xadiidku waa saxiix buu leeyahy waana sidaa in sha allah marka indhakuushu waxba qofka yeeli mayso isaga oo sooman uu indhakuushaayo waxba ma yeelayso ilan sharaab iyo طacaam iyo toona maaha waxbana hoosdoo geli maayo waxba qofka yeelaynin inuu qubaysto iyo mxuu mxuu ahayey iyo inuu madaxa biyo iskaga shushubo iyo inuu biyo dhex gala iyo inuu cadaydo iyo inuu subkada iyo waxaasoo dhan waxba ma yeelayaan وعn أbي هuريرaةa رضي الله تعالى عنه قال قال رsuل الله صلى الله عليه ولي وسلم من نسيa وهuوa صائم فأkل أو شhرب فليتم صومه فإنma أطعمه الله وسقاه متفق عليه qofkii isilaawo isaga oo sooman oo wax cuno ama wax caba soomkiisa iska dhammaystirto allah subxaanaه wa taعaلى cunto siiye oo waa nicmo alle u soo dedejiyey cibaadadiisiina waa u jirtaa soomkiisiina عalaykum السلام ورaحmaة اللaه soomkiisiina waa u jiraya cibaadadiisi way u xidhan tahay nicmo iyo طacaam muxuu ahayey alla usoo qadimay adduunka ugu soo qadimayna allaa siiyey mooyaane wax ka dhacay muu jiro marka soomka muxua qofka sooman cuntadiisa iyo cabitaankiisa iyo waxba uma noqonayo xadiidka lix boqol konton iyo afar qaybtiisii labaad xadiidkaasoo ku saabsanaa qofka waxuna ama waxaba isaga oo sooman oo ilowsan oo sheegayay inaanu qofkaasu ku afuraynin oo soonka aanu ka jabaynin ee uu yahay kaasuna risqi alla siiyey soonkiisiina uu jiro qaala raximahu اllahu tacaala walilxaakim man aftara fii ramadaana naasiyan falayhi falaa qada'a calayhi walaa kafaara wahuwa saxiixna wahuwa saxiix waa xasan صaxiix buu ka dhigaya alxaafid ibn xajar lakiin asheikh alalbani wuxuu ka dhigayaa xasan buu ka dhigaya fi saxiix aljaamic الصaغيir wa irwa اlhaliil xadiidka waxaa kaloo isna wariya albayhaqi albayhaqi baa sheekhiisa xaakim hadiyo goraadii wax uga wariya weeyaane xadiidka marka waa xasan labada xadiid marka xadiidka labadiisa riwaaya marka la isu geeyo wuxuu keenayaa qofka isaga oo sooman waxuna ama waxaba inaanu soonkii ka jabaynin oo soomkiisi uu jiro qadana aanu ku waajibin kan riwaayadantan dambe waxay iyadu sii caddaysay wayba sii caan bay ka sii dhigtay oo shay muftira soonka jabiya qofkii la yimaada inaanu soonku ka jabaynin hadduu lowsho ula yimaado marka halkaana waxaa soo gelaya muxuu ahay waxaan hortii hore kii hore aan soo gelinna cuntadii cabidda keliyu kaankoodu keenaya hunqaacadii qofku hadduu iska hunqaaciyo iyo jimaacii labaduba marka waa soo gelayaan insha allah marka shay afurka afur keeno oo soonka jabiya haddii uu kasloo sameeya jabin lahaa qofkii la yimaada isagoo ilowsan waxaa weeyaan waxba kama jabaayo kafaarana kuma waajibayso soomkiina kama jabaayo nisyaankuna sidoo waxaan ujeeda qaladkuna sida oo kale weeyaan ikraaha haddii lagu ikraaha qofkana sida oo kale weeyaan soomkiina kama jabaayo kafaarana kuma waajibayso wa can abi hurayrata radia allahu tacala canhu qaala qaala rasuulu llahi sala allahu alayh wali wasalam man daracahu lqay'u falaa qada'a calayhi waman istaqa'a facalayhi alqada rawaahu alkhamsatu waacallahu axmadu waqawaahu daara qutniy waana sidaa u daara qudni sheegay weeyaan xadiidku qawi weeyaan oo sheekh alalbani saxiix buu ka dhigay fii saxiix jaamic sagiir waa irwaa alhaliil waa muxuu aha xaqiiqat siyaam xadiidka macnihiisu waxa weeye marka qofkii hunqaca la soo qaado oy soo jiedho matagu soo jeedho soomkiisii waa u jiraayo qadana kuma waajibin kafaarana male waxba kama jabaayo laakiin qofka iska hunqaaciya kaa soonkii waa ka jabayaayo soonkiisii halkaas waa ku jabayaa wuxuu noqonayaa qadaa ku waajibaya halkan kada wadaadkan albasaam ee shaarixiihi wuxuu ku tirtirinayaa waxyaalaha soonka jabiya laba qaybood buuna u qaybinayaa labadaa qaybood mid waxaa weeyaan qayb laysku raacsan yahe oo khilaaf aanu ku jirin inay soomka jabinayso iyo qayb khilaafku ku jiro bacdu culamaana ay u arkayeen inuu jabinayo bacdina ay u arkayeen aanu jabinaynin marka wuxuu leeyahy qaybtii lagu ijmaacay waxaa ka mid ah alriddatu can alislaami walciyaadu billah gaaloobid qofku hadduu wax gaalnimaa la yimaado isaga oo sooma soonkii waa ka jabayaa cibaadadiisa oo dhan tii horena baatil bay noqonaysaa uu sameeyey tii kolkaa uu ku dhex jiraana iyaduna waa buraysaa hadduu wayse qabo waysaqaadkii waa ka buraya hadduu salaad ku jiray hadduu muxuu aha soomanaa hadduu xaj ku jiray wixii camalee hore u sameeyeyna baatil weeyaan qaala allahu tacaala lain ashragta layaxbaطanna camaluka walatakuunanna min alkhaasiriin midka labaadna waxaa weeye alakl washurbu camdan waxaa shurbigaasna ka mida dukhaan sigaarkuna sidoo kale w marka shurbi bagelayaa qaala allahu tacala wakuluu washrabuu xata yatabayana lakum alkhayط اlabyadu min alkhayط اlaswadi min alfajr uma atimu الصiyaama ila اlleyl ka saddexaadna waxaa weeyaan aljimac galmada weeyaan marka jimaacuna waxaa weeyaan intii aan ku soo marray hadda ka hor xaggii ee qubayska aan ku soo marray ee qubayska waajibinaysay haddii lala yimaado oo ah muxuu ahaayey taqyiib alxashafa fi lfarj farjigaasoo ama dubur ha ahaado ama qubul ha ahaada eh soomkii waa ku jabaya kafaarana ku waajibaya xadiidkeeduna insha allah wuu imaan doonaa ka afraadna waxaa weeye inzaalu lmaniyi biikhtiyaari isagoo manida iskaga keena ikhtiyaarkiisa isaga keena oo ama ku keena mubaashara mubaashara ku keena fima duna alfarji aw fi lfarji aw qubla aw gacan iyo wax lamida iskaga keena taasna waa ijmaaca buu leeyahay shanaadna waxaa weeyaan khuruuju dami alxaydi waannifaas haweenaydii oo dhiig uu ka yimaado ama umusha ka lixaad waxaa weeye alxuqnatu almugadiya waa irbadda nafaqada irbadda nafaqada keenta ee cuntada iyo dacaamka meeshii sidoo kale u gasha qofka lagu mudo taasuna iyaduna waa isku raaceen inay muftiro tahay ka toddobaadna waxaa weeyaan waa mantaga oo kasla isaga keeno toddobadaasba wuxuu leeyahay wuxuu leeyahay toddobadaasba soomka waa jebinayaanoo khilaafna kuma jiro soomka inay jebinayaan waxa waxyaalaha qariibka ahee dadka qaarkood laga sheegay ka mid ah inay yidhaaheen ninka sooman maalinta ramadaan waxaa waajib ku ah inuu haweenaydiisa uu muxuu ahay la mubaasharoodo ilaa inzaal manida awlaa iska keeno waajib bay ku tahay oo rasuulkaas sidaa yeeli jiray calayh isalaatu wasalaam iyo bay leeyihiin marka waa inuu ilaa ilaa waa ina sidaa u yeelo haddii kale wuxuu noqonaya qof rasuulka sal ly slm jidkiisa ka baydhay oo salafiyadii khilaafay niman baa sidaa laga sheegay taasuna qalad weeyaan oo xadiidkii caaisha aan soo marray ee sheegayey inuu rasuulku sala allau aleyh waali wasalam isaga oo sooman haweenkiisa la mubaasharoon jiray kuma jirto kama muuqato inuu muxuaha rasuulku sala allahu aleyh wasalam mubaasharadaa la sheegaya ay tahay jimac fima duuna alfarji oo ilaa xaddi alinzaal ah waxa weeyaan xadiidka waxaa laga wadaa mubaasharada waxaa laga wadaa muxuu ahaaye mubaashara horta macnaheeda asalkeeda waxaa la yidhaha ilsaaqu lbashara bilbashara jidhka oo jidhka la taabsiiyo ayaa la yidhaahaa marka hadda nebigu sala allahu alay slam kolka waa la mubaasharoon jiray haweenkiisa kolka la yidhaaho taataabashada iyo dhunkashada iyo waxyaalahaase laga wadaa mooyaane jimac fii ma duuna alfarji oo ilaa uu iskaga keeni jiray taa kumay jirto arrintaan ninka ay u nisbeeyeen oo ah ashaykhu alalbani nafsuhu wuxuu ku fasiray kitaabkiisa la yidhaaho muxua silsilat alaxaadiid asaxiixa sida jumhuurtuba ay ku fasireen oo mubaasharadan umu lmu'miniina radia allahu tacaala canha inay ka wado muxuu ahaye qublada iyo lamsi bishahwa iyo waxyaalahaasu inay ka wado mooyaane inay midda kale ee jimac fii ma duuna alfarja inayna ka wadin sidaasu isaga naftiisa ku fasiray marka halkaa waxaa ka muuqda inay ku been abuuranayaan ninkaas caalimka ahee ah naasirudiin alalbani xafidahu allahu tacaala ninkankaas marka ijmaac uu soo naqlinayaa haddiiba marka uu saxiix noqdo oo qofkii muxuu ahay shahwada iska keena maalin ramadaan oo isagoo ikhtiyaarkiisa iskaga keena soomku inuu ka jabayo baa lagu ijmaacay muxuu ahay ay sax noqoto kaasu waxaa weeyaan waa daliil aada iyo aada u culus buu noqonayaa inuu ku beeninaya waxa ay sheegayaan waxyaalaha kale marka iyagu waxaa weeyaan waa waxyaalo marka khilaafaad ay ku jir jiraan weeyaan laakiin mxuule toddobadaa shay toddobadaa shay baa iyaga laysku raacsan yahay oo khilaaf aanu ku jirin inay soomkii jabinayaan halkaasna marka waxyaalihii soomka jabinayay iyo waxyaalihii aan jabinaynin waxyaalihii soomka jabinaya iyo waxyaalihii aan jabinaynin yaan halkaa ku soo marray oo waxaynu ku soo marray mubaasharatu saa'im iyo qibladiisu inaynu soomka aanay jabinaynin walow xataa haba himiloodo laakiin kolba haddii ayna ka imaanin dhibtiisa mani waxaas ayna ka imaanin cinda kuushii inaynu waxba yeelaynin unqaacadii aan layska keenin inaynu soomka jabinaynin toobinkii iyo dhiiggii layska qaadayay iyo inayna iyaguna ayna jabinaynin way halkaan soo marray kuwii jabinayana marka iyaguna waa kuwan hadda aan tirinaynay halkaasuu marka darsigii nooga soo soconayaayo wuxuu yahay mawduuca ku xigi doonaayo qofka saa'im qofka musaafirka ah soonkiisa can jaabir bn cabdillaahi radi allahu tacaala canhuma ana rasuula اllahi salى اllahu alayh wali wasalam kharaja caama alfatxi ilaa maka sanadkii maka ee uu qabsaday yuu maka u soo baxay fii ramadaan bisha ramadaan bisha ramadaan oo tobana buu soo baxay fasaama waa soomay xataa balaga kuraaca alhamiim ilaa meesha kuraacu alhamiim la yidhaha uu soo gaaray waa soomayey fasaama annaasu dadkina waa soomeen uma dacaa biqadaxin min maa wuxuu dalbaday hadhuu biyo ah farafacahu kor buu u qaaday isagoo awrkiisii fuushan si dadku u arkaan xataa nadara annaasu ilahay dadka ilaahay ka arkeen uma shariba waa cabbay faqiila lahu bacda dalika mar dambaa waxaa lagu yidhi ina bacda annaasi qad saam dadka qaarkood baa soomay faqaala markaasuu wuxuu yidhi ulaaika alcusaa ulaa'ika alcusaa kuwaas waa kuwii caasiintahaa kuwaas waa kuwii caasiintahaa kolkaasu waxay ahayd kolkii maka lagu soo dhowaaday oo dagaalna marka la filanayay ayuu wuxuu amray kolkii hore maka waxoogaa lagu soo dhowaaday wuxuu faray muxuu ahaaye wuxuu dadka kula teliyay inay afuraan markaasa dadka qaarra iska soomeen qaarra iska afureen laakiin kolkii aada loogu soo dhowaaday buu wuxuu yidhi berri cadowgii baad ku waaberiisanaysaane oo afurkaana idiin tabaroon eh afura oo casiimay markaa ahayd marka kuwii amarkaa qaadan waayey ayuu nebigu sal lla alay slam cusaad ka dhigay leanno amar go-an buu kolkaas siiyey oo jihaadka daraaddi ayuu wuxuu yidhi waa inaad afurtaan kolkaasaa marka waxaa loo sheegay inay dad ayna amarkii qaadaninoo ay soomeen kuwaasu marka wuxuu ku xukumay inay dad dambaabay ay yihiin marka sidaa macnaheedu waxaa weeyaan qofka musaafirka ihi afurkiisu iyo soomkiisu labadaba jaa-is weeyaan waana imaan doonaa in sha allah xadiidkan xadiidka ku xiga ee ninkaas layidhaha xamsata bni camri alaslami xadiidkiisu ku imaan doonaayo qofka sooma qofka musaafirka afurkiisu inaanu casiimo aanu ahayna ruqso uu yahay hadduu soomana uu heli karo haddii kalena uu heli karo laakiin bisharti waa inuu xaaladda imaan doonto ee ninkii nebigu sal lla alay slam arrintiisa kolkuu arkay uu ka yidhi laysa min albiri siyaamu fi safar xaaladdaasoo kale waa inaanu gaadhsiininoo qof soomka uu aad u dhibay oo la tabargabay oo la dhuldhacay inaanu aanu noqonaynin hadduuse marka dhibaato weynu sidaasa u geysanayo afurkaa kolka ama waajibba ku noqonayo ama sunno noqonayo oo soomkiisu kolka ama xaraambu noqon ama karaahu noqonayo hadduuse marka qof caadiya uu yahay soomkiiyo soom la-aantuba u bannaan tahay waxaa kaloo xadiidka laga qaadanayaa jihaadka inuu waxyaalaha loo afro uu yahay xataa walow haddii oona safar ku jirinbaba ee beledka dhexdiisii jihaad laga galaayo beledkii muslimka intay soo weerareen gaala soo weerareen laga jihaad galayo kolkaa jihaadka daraaddi in si loogu tabaraysto oo gaalada laysaga leeliyo in loo afuraayo waxaa kaloo xadiidka laga qaadanayaa qofka caalimka ah ee xagga diinta isaga looga dambeeyo ee dadku ay ku dayanayaan ee ay qaadanayaan camalkiisa iyo qowlkiisaba ay qaadanayaan inuu dadka umuuraha diintooda ugu caddeeyo oo kolalla afka ugu caddeeyo kolalla camalka ugu caddeeyo oo u horseedo shaygaa uu dadka faraya isagoo camaliyan uu ku tuso leannu nebigu sala allahu alayh waali wasalam dadka hortooda buu ku afuray kolkaas uu afuray nebiga sala allahu alayh waali wasalam waliba waxay ahayd waqti casar gaaban oo qorraxdii ay sii dhacaysaba ahayd iyadoo meel biyala inta la soo maray dadkii ay aada u ooman yihiin oo dadkii ay biyihii qooraansanayaan oo biyihiina ay ku dhicila yihiin oona aada u hayo oo soomkii uu jilciyey oo nebiguna sal ly slm ficilkiisa ay fiirsanayaan ayaa loo sheega waxaa la dhi ya rasuul allah dinta soomkii waa dhimay riwaayadan soo socotaba caddaynaysa marka wa fii lafdin riwaayo waxa ahayd oo xadiidkan ka mida faqiila lahu waxaa lagu yidhi nebiga sala alla alay slm markuu meesha kuraacu lhamiima uu soo gaadhay oo balli biyaha la kor joogaa lagu yidhi ina annaasa qad shaqa calayhim asiyaam dadka soomkii waa dhibay wa innamaa yantadiruuna fii ma facalta waxay un sugayaan waxa aad samayso fa dacaa biqadaxin minmaa wuxuu dalbaday hadhuu biyo ah bacda alcasri casrka dabadiis fa shariba waa cabbay rawaahu muslim marka in yarbaa hadha intaan iska dhammaystiranayo tano xataa ma aanu dhihine isagoo bacd alcasri aytoo qoraxdii sii dhowdahay buu afuray وعن حمزة بن عمرو الأسلمي رضي الله تعالى عنه أنه قال يا رسول الله إني أجد بي قوة على الصيام في السفر أنو waxaan iska dareemaya tabar inaan u leeyahay soomka aan safarka ku soomo ninkaasu nin safar badan buu ahaayo oo haddana soom badan oo wuxuu ah muxuu ahay wuuna soom wuuna soom badnaa marka wuuna safar badnaa dadka sidaas kale ee marka shaqada iyo soomka badan iyo waxyaalaha bartayna ad adkaysin bay qaadaanoo soomka uma leecaan sida marka dadka hortii hore soom la-aanta badsan jiray baa bisha ramadaan markay gasho waxay ku noqonaysaa wax cusub oo mashaqo ay ku noqonaysaayo tabaya wixii awal hore ay muxuaha raaxadoodii cuntadii iyo cabitaankoodii iyo tabaya mooyaane qofka isagoo u bartaayo caaday u noqonaysa oo u fududaanaysaa marka ninkaasi wuxuu yidhi anugu yaa rasuula allah waan safar badnahay waana soom badnahay oo soomka waan isku xidhiiriyaa waana tabar baan u leeyahay oo soomka waxba igama dhibaayo fahal calaya junaaxun ee dembi ma iga haystaa arrintaa faqaala rasuulu llahi sal ly slm markaasuu rasuulka alle wuxuu yidhi hiya ruqsatu min allah waa ruqsad xag alla ka timid weeyaan afurkaasu faman akhada biha faxasan qofkii qabsadaa waa fiican yahay waman axaba an yasuuma falaa junaaxa calayhi qofkii jeclaada inuu inuu soomana dembi dushiisa ma aha dembi dushiisa ma aha marka labadan arrimood sida uu nebigu sala allahu alayh wasalam u kala xukumay feeriya afurkii wuxuu yidhi qofkii sameeyaa wanaag buu sameeyey kii kalena wuxuu yidhi soomkiina qofkii sameeyaa dembi ma aha marka sidaas macnaheedu waxaa weeye dembiyayna ahaanin eh inuu afurku ka fiican yahay inuu afurku ka fiican yahay weeyaan gaar ahaan qofkii ay dhibayso rawaahu muslim wa asluhu fi lmutafaqi calayhi min xadiidi caaishata radi allahu tacala canha ana xamzata bna camrin radi allahu canhu sa'la nebiy sal ly slm marka qisadantada iyada ah ninkan xamzata bni camrin aslami radi allahu tacala canhu su-aalkiisa nebiga uu su-aalay iyo jawaabkaa nebiga ugu jawaabay isna wuu wariyey umu lmu'miniinna oo iyaduna maqlaysay su-aalkiisa iyo jawaabka nebigana sal lla alay slam way warisay labadaba marka isku raaceen labada qisaba waa saxiix marka wa can ibni cabaasin radi allahu tacaala canhuma qaal ruqisa lishaykh ruqisa lishaykhi اlkabiir an yuftira wayuطcima can kuli ywmi miskiina walaa qada'a calayhi rawaahu daara quطniyu walxaakimu wasaxaxaahu wuxuu leeyahay marka waxay loo ruqsadeeyey qofka ninka odayga ahe da'da weyn haweenayduna waa lamida rigo kale weliba sheegta inuu afuro oo uu maalin kastaba uu qof miskiina cunto siiyo qadana kuma waajibin waxaa kaasna la mid ah ee muxuu ahay dadka cudurrada xunxune inay ka bogsadaan aan la filaynin qaba yaa iyaguna la mid ahoo waxaa loo ruqsadeeyey dadkaasu inay inay afuraan oo ay bixiyaan maalin kastaba mid ay bixiyaan waxaa xadiidkan kada wariyey addaara qutni waalxaakim wasaxaxaahu laakiin sheekh alalbani xadiidkan kada wuu daciifiyey oo irwa alkhaliil iyo daciif abi daawuud iyobuu ku daciifiyey waxaase iyadu saxiixa ibnu cabbaas inuu dhihi jiray uhbitat lilxubla waalmurdic waxa ay u sugnaatay midantadu aayadii buu sheegayaa cala aladiina yutiiquunahu fidyatun طacmu miskiin kaas wuxuu leeyahay haweenayda uurkale iyo midda nuujinaysa yaa labadaas iska leh oo iyaga xaggooda lagama nasakhin aayaddaas markaa salamatul akbar radi allahu tacala canhu saxaabigaa la yidhaaho waa la nasakhay ayuu yidhi oo muxuu ahaye ibnu cabaas wuxuu leeyahay lama wada nasakhine qaar baa baaqi ahoo muxuu ahayey haweenayda uurkale iyo midda murdicada iyo taasi u taallaa oo iyagu marka intay afuraan iyo haddana fidyo bixinayaan saasuu ibnu cabaas radi allahu tacaala canhuma isagu uu ku fasiray laakiin waxa weeyaan saxaabi isagu ka weyn oo la dhihi jiray salamata ibn alakwac radi allahu tacala canhu wuxuu sheegay aayaddaas marka in la nasakhay saasuu sheegay marka tan ibnu cabaas radi allahu tacaala canhuma midkaasaa caaridaya iyaga laakiin haweenayda uurkalihii iyo haweenayda murdicada ahee ilmaha nuujinaysa labadaas inuu afurka u bannaan yahay marka iyadu khilaaf kuma jiro haweenayda uurkale iyo haweenayda ilmaha nuujinaysa labadoodaas afurku waa u bannaan yahay laakiin ma fidya ku waajibaysa mise fidya kuma waajibayso oo mayay kala duwan yihiin hadday u sooma u afuraan ilmahooday u baqeen iyo naftooday u baqeen hadday u afuraan mayay kala duwan yihiin oo hadday nafteeda u baqdana qada mooyaane wax kale aanu ku waajibaynin hadday ilmaheeda u baqdana qada iyo fidya ay ku waajibayso taas waa mas'ale marka khilaafiya weeyaan laakiin kollayba way u bannaan tahay alimaamu malik radi allahu tacaala canhu wuxuu dhihi jiray xaaladeedu waa qofka maridka ah ayay la mid tahay oo qofka maridkaa siduu alla subxaanahu wa tacaala uu yidhi faciddatu min ayaamin ukhar yay murdicada iyo xaamiladana iyagana ciddatu min ayaamin ukhar saasay dhihi jireen وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقال هلقت يا رsuuل الله waan hلاagسمay ya رsuuل الله buu nin yidhi wuxuu kankadu sheegayaa xadiiثkan wuxuu ka hadlayaa qofka ay ku waajibayso qada iyo fidya qofka soomka ramadaan uu ka jabo ama soomka ramadaan uu ka tago dhowr nooc bay kale yihiinoo qaar qada unbaa ku waajibaya sidka musaafirka iyo maridka iyo gooyaalkaasi oo kale qaarna qado iyo kafaaro wada jira baa ku waajibaya qado iyo kafaaro wada jibara waxa waajibiyaana waa qofkii galmo soomka uu kaga jabo oo soomka ramadaan uun ah ma aha mid qallaha hadduu yahay iyo mid kafaare iyo midka sunnaha iyo iyagu kuma jiraane qofkii soomka ramadaan haddii uu jimaaca ku jabiyo qado iyo kafaare iyo waxaa ku waajibaya iyo tawba iyo maalintii u qaday ha maalintii u qaday iyo ha yaa ku waajibaya marka nin baa u yimid nabiga sala allahu alayh waali wasalam oo wuxuu yidhi yaa rasuula allahi halagtu rasuulka allo waan halaagsamay ninkan wuxuu leeyahay kun sharxay waxay leeyihiin salamata ibni sakrin albayaadi ayuu ahaa ama salmaan ibni sakrin albayaadi laakiin taa u malayn maayo inuu taa yahay oo salamata ibni sakrin albayaadi radia allahu tacaala canhu mas'aladiisu qisadiisu way imaan doontaayoo xagga waxay ku imaan doontaa dihaar bay ku imaan doontaa oo isagu habeen ramadaan buu isagoo mudaahir haweenaydiisa ka dihaartamay yuu dihaarkii jabiyey marka kafaaradiisu kafaaratu dihaar bay ahayd mooyaane ma ayna ahayn kafaaratu mxua ifsaadi soomi ramadaan biljamaca ma ayna ahayn kollayba marka muhim ma aha magaciisa qofka inaan aqoonsanee weliba riwaayaadka qaarkood waxay dhehaysaa nin reer baadi ah buu ahaa salamana marka nin ahlumadiina uu ahaayo ahlumadiinana reebaadiya lama yidhaah marka calaa kulli xaal nin baa u yimid nebiga sal ly slam markaasu wuxuu uhi yaa rasuula allahi halagtu waan halaagsamay rasuulka allow qaala wamaa ahlakaka oo maxaa ku halaagay qaala waqactu calaa mar'atii fii ramadaan haweenaydiidii baan ku dhacay iska inkari waayey maalin ramadaan faqaala markaasu wuxuu yidhi hal tajidu maa tuctiqu raqaba ma helaysaa waxaad xorayso qof aad xorayso ma helaysaa qaala laa qaala fahal tastatiicu an tasuuma shahrayni mutataabicayn ma kari karaysaa inaad soomto laba bilood oo isku xigta oo bilashada laga fiirinayo qaala laa qaala fahal tajidu maa tudcimu sittiina miskiina ma helaysaa waxaad cunto ku siiso lixdan miskiin qaala laa uma jalasa waa fadhiistay ninkii isaga ahaa fa utiya nabiyu sala alla alay slam nabiga waxaa loo keenay bicaraqin dimbiil oo fiihi tamrun timir ay ku jirto dimbiil shan iyo toban saac timir ihi ay ku jirtaa loo keeno oo nin dameer uu ku sido fa qaala markaasuu nebigu sal ly slm ninkii uu ku yidhi tasadaq bi hada kan sadaqa isagoo marka yani kafaaradii iskaga bixi fa qaala markaasuu wuxuu acalaa afqara mina ma dad naga faqiirsan baan ku sadaqaysanayaa famaa bayna laabatayhaa labadeeda gurays madiinu ka wadaaye laabataynka iyo xarataynkuna isku mid weeyaan xarataynkaa laga wadaaye uma dhexeeyaan ahlu beytin qoys oo axwaja ilayhi mina nooga baahi badani fadaxika nabiyu sal ly sl nebigu waa hadlay xataa badat nawaajiduhu ilaa ay dhoolihiisii ay muuqdeen micihiisii mise gowsihiisii xataa badat anyaabu aan ujeeda ilaa micihiisi ay ka muuqdeen uma qaala markaasu wuxuu yidhi idhab faacimhu ahlak tag oo ciddaada siiso rawaahu sabcatu walafdu limuslim xadiidkankadu marka xadiid cadiima weeyaan oo axkaam badan lahoo waxyaalo fara badan buu tusinaya midka ugu horreeya waxaa weeyaan qofka soonkiisa ku jabiya maalin ramadaan ah jimaac ku jabiya inuu soomkaasu ka jabayo oo qadana ku waajibayo ilaan muxuu ahay riwaayadaha qaar baa sheegaya qada maalintiina dhahayo oo iyaduna saxiixa ah soomkiina waa ka jabaya qadana waa ku waajibaya toobana marka waa ku waajibaysa oo macsiya weeyaan inay macsiyay dembi tahayna waxaa tusinayaa ninkaas wuxuu yidhi halagtu waan halaagsamay nebiguna sal ly slm onan waxaas halaag ma aha kolku u sheegay marka dembi cadiimana waa yahay muxuu ahaayey oo tooba ku waajibinaya soomkiina waa ka jabayaa qadana waa ku waajibaya kafaarana waa ku waajibaysaa marka kafaaradaasuna waxaa weeyaan waa mutaratiba saddex shay saddex heer oo kala gedisan weeyaanoo marka ugu horeeya waxaa ku waajibaya hadduu karayo inuu wax xoreeyo hadduu taa u waayo sida hadda joogto way wax la xoreeyo haddaan la helaynine waxaa ku waajibaya inuu soomo laba bilood oo isku xigto oo bilashada laga fiirinayo inuu soomo hadduu taana kari waayana lixdan miskiin inuu siiyo sidaas marka inuu cunto siiyo oo midkiiba uu siiyo muxuu ahaayey mud uu siiyo marka waxaa kaloo xadiidku uu tusinayaa qofku hadduu intaa kari waayo oo faqiir uu yahay inayna ka dhacaynin cajziga kaga dhacaynine ay dimadiisa ku sugnaanayso oo markuu wax ka mida intaas uu helo ay ku waajibayso le'annu ninkii isagoo saddexdiiba ma heli kara markuu yidhi nebigu sal ly sl waa kaa dhacay ma aanu dhihine mar dambe isaga wax siiyo oo yidhi iskaga bixi marka dayn bay ku ahayd dayntii buu ka bixinayay wuxuu tusinayaa xadiidku inuu qofka muxuu ahaa qofka kabiira ku dhacay dembi kabiiraa ku dhacay ee ka tawba keenay inaanu canaan iyo tacsiirtoona aanu mudanaynin isagu oo ninkaasu timaha iska rifaayo oo isdhardharbaaxayo oo ooyayo oo muxua buu yimid marka in la qaboojiye mooya kaasoo kale canaan iyo ciqaab iyo kale iyo ma mudan ilan waa toobo keenay dembigii waa ka soo noqday toobadiina allah waa ka aqbalo dembiga waa ka tahirmay marka waxaa weeyaan ma una canaananin nebigu sala allahu alayh waali wasalam mana aanu ciqaabin oo tacsiir iyo waxba toona ma aanu saarin wuxuu tusinayaa xadiidku inuu qofku u sheegto wixii muxuu ahaaye ceeb ahe uu leeyahay iyo khati uu ku dhacay qofkii uu ka filanayo inuu ku caawiyo inuu dadka kale hortoo isku fadeexday iyo ku shashakiya maa laakiin qofkii uu leeyahay qofkana waxaas waxbuu kaala qabanaya inuu u sheegto leannu nebigu sal lla alay sl ninkankada oo arrintiisii u sheegtay wuxuu tusinayaayoo kale qofku wixii uu malaynayo sidaa inuu yahay inuu uga warramo walow xaqiiqadiisii aanu yaqiin ogayn leannu ninkankadu wuxuu yidhi qoys naga baahan oo nooga faqiirsanu madiinaba ma degana ahlu madiina oo dhan inuu wada tiro koobayna qofkaasu ma suuroobaysa laakiin malihiisa unbaa kolkuu xaaladiisa iyo dhibaataday ku jiraan markuu fiiriyey unbuu u maleeyey inaan wax ka baahanba ee badnaan karaaba aanu joogin waxa uu tusinayaa xadiidka oo kale in qof uu ka bixin karo qofkay kafaarada ku waajibta inuu qof kale ka dhiibi karo laakiin waa inuu og yahay oo in laga dhiibi og yahay oo raalli uu ku yahay oo ama muxuu ahayey nudqi uu raalli kaga yahay ama uu muxuu ahay sukuud uu aamusay oo inuu raalli ka yahay laga dareema uu ka yahay leannu nebiga sal l isaga ka bixiyey waxaa kaloo xadiidku uu tusinayaa ninkaas hayr uu ka bixiyey kafaarada uu ka bixiyey hadduu isaga naftiisu faqiir iyo isagiiyo dadkiisu ay fuqara yihiin inay ku filan tahay muxua isagu inuu wax ka cuni karo kafaaladii wax ka bixin karo tu isagu bixinaya ma ah hadduu isagu intuu waxaysto isagu iska bixinayo isagu ma cunayo anaa kafaaladii anaa kafaaladeedii anaa cuno qaatay ma dhahayo laakiin haddii laga bixiyo kolkaas waa cuni karaa waxa kaloo xadiidku uu tusinayaa ee inkastoona shaarixu uuna sheegin sitiin miskiinka la sheegayaayu inaanay waajib ahayn tacmiimkeedu oo siduu abuu xaniifa radiallahu tacaala canhu uu qabo in dhowr qof in lagu celceliyo isagoo abuu xaniifa wuxuu leeyahay haddii hal miskiin lixdan beri la siiyo waa ku filan tahay marka xadiidkan kaduna waa tusinaya qoyskiisu inuu lixdan gaadhayay macquul ma ah oo sidaa qoys u weyn oo ninkaas faqiirkii uu hayay marka muxuu ahaay dembiishii dhannayd ee shan iyo tobanka saac ay ku jirtay baa marka la yidhi ciddaada siiso marka ciddaasu dhowr habeen ugu yaraan waa haysanayaan cuntadaasu waa ku celceshanayaan xadiidku marka axkaam walaalayaal darsigaani halkaas ayuu ku eg yahay allah tabaaraka wa tacaala waxaan ka baryaynaa inuu nagu anfaco assalaamu calaykum waraxmat ullaahi wbarakaatu